wanaagsan dhegaystayaal barnaamijkeenna faaqidaada ee toddobaadkan waxaynu ku lafaguri doonnaa xaaladda amniga ee somalilan gaar ahaana qodobada ay ka mid yihiin digniinta khatarta dhinaca amniga ee ka soo baxday dowladda britain iyo sida ay somalilan uga jawaabtay xasilooni darro meelaha qaar ka dhalatay natiijadii doorashadii golaha deegaanka ee dhowaanta qabsoontay iyo sida loo maareeyey iyo sidoo kale firxadka qaar ka mida dagaalyahanadii ururka al-shabaab ee lagaga adkaaday koonfurta soomaaliya oo la hadal hayo inay u jabeen dhinaca bariga iyo waqooyiga qodobadaasi iyo kuwo kale ayaynu barnaamijkeenna ku faaqidi doonnaa waxaana ka qaybgelaya wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga somalilan maxamed nuur caraale duur guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka somalilan baashe maxamed faarax guddoomiyaha xisbiga u cid injineer faysal cali waraabe iyo wasiirkii hore ee warfaafinta booba yuusuf ducaale idinkoo ku mahadsan dhammaantiinba ka qaybgalka barnaamijkan faaqidaadda toddobaadka haddii aan si guud idiin weydiiyo aragtidiinna ku waajahan xaaladda hadda ee amniga somalilan bal wasiirka arrimaha guduhu ha ku hormaro wasiir bal warbixin kooban naga sii guud ahaan somalilan waa dal dee dhowr iyo labaatan sannadood soo jiray waa dal nabada oo nabadgelyadiisu dhowr iyo labaatankaa sanadoodba ay koraysay waa dal nabadgelyadiisu maanta halkii ugu wanaagsanayd ay marayso oo alxamdulilah wax ilaahay lagu mahadiyaa waad imaqlaysaa si fiican baan ku maqlaa wasiir aad baad u mahadsan tahay guddoomiye faysal calwaraabe maxaad ku dari lahayd amaad ka bedeli lahayd de horta waxa weeye maaha waxa la isku hayaa somalilan dagaalkama ka socdaa laiskuma haya waxa la isku hayaa waa nabadgelya waa amniga oo kow ka tahay hay-adaha nabad sugidda ee nabadda suga ama booliis ha ahaato amba ha ahaato intelligenceka marka hata laga hadlaya waa taas marka saa eegtina somaliland booliiskeedu booliis adag maaha haddaad eegtid station booliisyada imika lagu kordhiyay magaalada oo aada istiraahad boqol jeebee labalaabanto ballaaratay iyo station booliisyada ka dhisan isma leh booliisku lacag ma qaata ku filan derajo ma qaataan oo wax yacni dhiirigelaya ma qaataan marka intelligenceka soo eegna way kasii liidataaba oo intelligencekaynu waa zero aad baad umahadsan tahay waxaanu imanayaa aragtidiisa booba yuusuf ducaale wasiirkii hore ee warfaafinta bismillahi raxmaani raxiim waa salaamaya saaxiibaday annagoo waxba kala ahayn wax wada leh ilaah baa ayo horta cideena jaraa markaanu dawlad ahaan iyo dadweyne ahaan reer somalilan isu eegno horta mas-uuliyadda koowaad ee na saarin waxa weeye inuu dadkaygu badbaado oo nabad ku seexdo ta labaad ee culeyska lagu sii noqonaysaana waxay noqonaysaa wixii martiya ama dad ajnabiga ee nala jooga inaanu ammaankooda ilaalino haddii laga dhawaajiyo nabadgelyadii somalilan baa waxoogaa dhibaatayii ka jirta haddii ay cidatidi oo hadalkii ugu dambeeyey ahaa tii dawladda ingiriiska saddex waxun baa wax kasoo qaad yeelanayo arrimaha ka socda koonfur saameynta ay nagu yeeshaan dagaalada ka socda laba wixii xanafe ka dhashay doorashooyinkeygii saddex sidaanu anagu siyaasad ahaan iyo amni ahaan u hawlgallo halkaasuba wixii dhalan karaana ka dhalan karaan oo u baahan in qiimeyn loogu noqdo waad mahadsan tahay boobe waxaanu imanayaa wasiirka arrimaha gudaha somalilan mudane duur inkasta oo aad sheegtay in ammaanku sugan yahay oo nabadgelyaduna ay maraysa meeshii ugu fiicnayd haddana waxaa jirta dhawaaqii ugu dambeeyey dowladda ingiriisku ay uga digtay muwaadiniinteeda in ay ka soo baxaan somalilan ilaa inta aragti kale ay soo baxaysana aan loo safri karin oo aan la tegi karin maxaa keenay dhawaaqaasi maadaama oo dawladda ingiriisku ay tahay dawladda ay isugu dhowdihiin dhinaca amnigana idinkala shaqaysa horta runtii hay-adaha amniga somalilan sida faysal sheegayo waa dal dee soo dhismaayey marka nabadgelyo darro laga hadlayo iyo marka la leeyahy waxbaa dhacaa waa kala duwan tahay marka runtii war badan baanu faysalhayne laascaaroodna waxbaa laga qabtay dalku intuu soo jirayna wax kale oo dhibaato loo hay-adaha iyo ajaanibka ku wajaani ma jiraan waana hay-adaha amnigu waanay ku filan yihiin hawsha hawlgalka iyo ilaalinta hay-adaha amniga waxaa yimi dhawaaqa dawladda ingiriiska dawladda ingiriisku runtii waa dawlad taageero ballaaran siisa somalilan weliba gaar ahaan dhinaca amniga wada shaqayn iyo xidhiir wanaagsan oo soo jireenana aynu leenahay way dhacdaa marmar in hay-adaha wardoonka hay-adaha u n-ka iyo dawladaha ay muddo wada shaqaynta leenayba inay war aan xogtiisa aan ahayn wardoonka somalilan ay helaan marka taa waanu iska kaashan jiray oo iyaguna waxay hayaan bay noo soo gudbin jireen annaguna waa noo gudbin jiray laakiin qadiyadda maanta way qadiyad ka yara cusub marka laba sababood la eego sababta koobaad waxa weeye somalilan xukuumadeedu waxay ka maqashay warkaa warbaahinta iyadoo aan lagala soo xidhiidhin cabsida jirta ee ay dee warbaahintooda ku qoreen qodobka labaad hay-adihii amniga ee ay kala soo xidhiidhi jireen kalamay soo xidhiidhin oo may la sheergarayn warkaa ay heleen waxay heleenna waa war siday u dhigeen ah si ku wajahan reer galbeedka oo afduub ah oo la fulin doono ay ka baqayaan marka runtii taa waxaanu u dhiganoo isla garanay inaanu dawladdii ingiriiska la xidhiidhno oo weydiino sababta sidan u dhacday marka iyaguna waxay ballan qaadeen muddo afar cisho gudahooda inay kusoo jawaabayaan waxaana filayaa in wafdi reer somalilan uu la kulmi doono ama u tegi doono dawladda ingiriiska oo safaaradeeda etoobiya dabeedna ay tafaasiil ka bixin doonto bal wixii dhacay marka qaabka waxu dhaceen kuma farax somalilan ahaan kuma faraxsanin laakiin dee waxaanu sheegaynaa inaan annaga xaggayaga cabsi jirtaa aanay jirin ilaalinta ajaanibka iyo hay-adaha ka howlgala somalilanna ilaalintooda ciidanka booliska iyo hay-adaha amnigu ay ku filan yihiin horena ay ugu filaadeen ilaa maalintii la aasaasay ciidanka gaarka u ilaaliya hay-adaha amniga iyo ajaanibka ee loo yaqaano s b u mark bowdenna uu shahaado ku siiyey inay hawshaa ku filaadeen wax dambena aanay dhicin ilaa maalin ilaa maalintii ciidankaa la aasaasay adduunyadana dee maanta wax qarsooni ma jiraan markaa dee wararkana waa la iswadaarsadaa taageero guud bay siiyaan hay-adaha amniga xidhiid iyo wada shaqaynna waanu leenahay marka dawladda ingiriisku waa dawlad ballaaran marka wararka gudaha iyo ka dabadaba waxay ka heli karaan ilo kala duwan oo aada u ballaaran marka warka iyo macluumaadka waanu isweydaarsanaa laakiin howlgal iyo iyagu dee hay-ad maamuladoodu kama howlgalaan halkan laakiin taageeray siiyaan hay-adaha amniga waxaan imanayaa faysal cali waraabe sideed u aragtaa adigu dhawaaqa ka soo baxay dowladda britain ma waxaad u aragtaa amniga oo shaki ku yimi mise waxaad u aragtaa arrin kale oo la xidhiidha arrimaha diblomaasiyadda oo dadku siday qaarkood tilmaamayaan horta waxa weeye dawladda ingiriiska waxa weeye amba dawladuhuba markay talaab qaraarkaa gaadhaan waxa weeye markay ka quustaan waxyaalaha hore o dhan marka sida iminka ay somalilan u dhigtay ay yidhaaheen uu degdegay ingiriisku muu degdegin ingiriiska waxa weeye waa dawladda weyne intaasoo jirtay oo nabadgelyada somalilan iyadaa ugu weynaba gacan ka siin jirtay inteligencekeena waa waxay hubto oy ka fursan weyde waa weeye waxaan la baxday waxaan u eegtay arrinta dhacaysa inay ahayd arrin imminent ah oo markaa dhaqso u dhacaysa ka gaarsiinayaan dadkooda ayay u muuqataa oo wax dee maala awaal kuma socdaan oo wax cilmiyeysan bay ku socdaan marka waxa weeye in badanna way jirtay wasiirku waa ogyahay andusliya dadku maogaan waan ognahay in badan waxay dawladda dawladda somaliland ee cusub waxaa lagu dhaliili jiray xagga nabadgelyada inaanay sidii dawladdii hore aan u adkeen in badanna waa lalahaa waa loo soo sheegiyey waa lalahaa waxbaa soo galay wa qaar baa loo tilmaami jiray target high value target baa loosoo tilmaami jiray waxa weeye waxaa markaa imika tani muujinaysaa inay kalsoonidii wada shaqayn ee intelligenceka somaliland iyo great britain oo hor horkacaysa wadamada galbeedka mareenka u horeeya ethoobiana ku xigtaa inay hoos u dhacday ay tan muujinaysaa marka micnaheedu maaha somaliland baa la canaananayaa oo loo jeeda maaha waxa weeye waar gurigeyna hagaajisaa leeya waxa weye saddexdii biloodu mar baa la eegaa oo la update gareeyaa securityga wadamada ay la shaqeeyaane saddex bilood ba haysataane waxba mudaaraad ha dhigina dee hagaajista oo istaafkiina hagaajiya oo wada shaqayntiina hagaajiyo oo si u biheef gareeya dal lala shaqayn karo waatay anuu imaado baashe maxamed faarax qaabka ay dawladda somalilan uga jawaabtay digniintaasi dawladda britain ay muwaadiniinteeda ugu baaqday inta joogta guduhuna inay kasoo baxdo kuwa kalena aanay u safrin somalilan ma qaabkii ku habboonaaba markaad eegto mudaharaadyada la dhigay markaad eegto mas-uuliyiin tiro badan oo shirar jaraa-id ku sheegay waxa britain sheegaysaa inaanay wax jira ahayn bal qaabkaasi looga jawaabay adiga siduu kuula mu waxa weeye ilaa hadda waxaanu qabnaa waxa weeye dawladda ingiriisku inay degdegtay informationku maaha warka marka la maqlo markasta inuu sax yahay warku markuu soo dhaco waxaa la saaraa rag baa la geeyaa yalow baa mar la geeyaa warar baa la maqlaa dad adowga somalilan warar bixiya marka anagu lama yaabanin xaqda u leenahay dawladda ingiriisku inay muwaadiniinteeda hadday kala baxato iyo hadday joojinayso iyada xaqu leh laakiin waxaanu qabnaa waxa weeye wada shaqayntii sidii loo wada shaqayn jiray waxa weeye inay la soo tashadaan hay-adaha sirdoobka amniga ee somaliland ay ku wargeliyaan oo yidhahaan wararka caynkaasaanu haynaaye maxaa ka jira nooga waraba intii dawladan cusubi sameyn wax nabadgelyo xumo oo saas oo ama ajnada lagu sameeyey ma ay dhicin markii la qarxiyey madaxtooyada iyo safaaradda iyo u n ka la qarxiyey ingiriisku muu odhan kala soo baxa kala soo baxa muwaadiniintiina iyadoo taasi dhacday bay joogeen waxaanu qabnaa waxa weeye tani inay degdeg tahay iyada dowladda ingiriiskuna inay tafaasiil ka bixiso sababta ay ku gaadhay waa laga yaabaa information warar cadowga somaliya ama gudaha ha jooga ama banaanka ha jooga ay ka fidiyeen somalilan inay ku cibro qaateen wa tay aad baad umahadsan tahay guddoomiye isla su-aashaasi haddaan booba yuusuf ducaale weydiiyo faysal waan kuu iman doonaa amaye aniga ilama aha wadadii ugu habbooneedo dee biir danab ku kacay ummadu noqon mayso dawladuna noqon mayso sidaanaan anigu u waalayn inay dawladayduna u waalayn baanu ingiriiska iyo dadkiisuna u waalayn marka horta ingiriisku xaq uu leeyahay go-aamada uu noloshiisa ka qaadanaya xaq uu leeyahay sidaanu anaguna xaq ugu leenahay go-aamada aanu nolosheeda ka qaadanayn waxa weeye waxa meeshii dhacay markaynu kasoo bilowno koob iyo sagaashankii waa markii ugu horreysay waxaan oo kale ay nala kulmaan wasiirku wuxuu yidhi dawladdu waxayd inay nala tashato ee-ada amniga la tashato sidaasuu dawgu ahaa laakiin tii laazim waxaa jira wax qasbay inay sida wax u dhacaan dawladda ingiriiska uma baahna inaynu mudaaraad ku tusmaynu hadalkaa ka xunnahay innagana laba inagamana suurtogeli karaan ilmo nebi aadan ingiriis baa noogu xigaa iyo ilmo nebi aadan ingiriis baa maanta wuxu labadaasi ma qabtaan marka anigu hadalkayga waxaan kusoo ururinayaa ilimihii diblomaasiyadeed ee lagu wada xidhiiri jiray iyo ilimihii amniga lagaga wada hadli jiray anigu halkaasaanu arkaa ninkii mat briden ahaa ee ka wareysanaysan v o du california donald wuxuu hoosta ka xariiqay wuxuu ahaa xidhiirkaasi inuu waxsi ka yihiin marka waxaan ku talin lahaa looma baahno banaanbaxyo dawladda ingiriisku intaasay soo jirto siday u shaqaynayso sida wax u qabanayso inooga waayo aragsan aynu ku noqono dib ugu noqono waxaan sidaa ah iyo xidhiirka wixii sida sidan ka dhigay aynu intaa raadino waa tay aad baad umahadsan tahay faysal cali waraabe waxaan filayaa inaad su-aalka jawaab ka bixiso ayaad jeceshahay arrimahaasi a waxaan horta waa saawa sheegay boobe maaha ummad dadkeedii ka u talisay oo tiri khatar ka kaalay in lagu mudaaharada maaha waana foolxumay ku ahayd madaxweynehuna inuu ka qayb galo magalaansa ee mudaaharaad aan wadadiisay wadan waxa weeye meeshan way socotay arrintana way socotay waanu maqlinay waa lanoo sheegayey inaanay dawladahii la shaqayn jiray soomaaliya xagga nabadgelya hadda aanay ku faraxsaneen habka wax u socdaan marka waxa innaga nala haboon waxa weye inaynu homewerg ina dib ugu noqon inu hagaajisanaabaa wey laakiin maaha inaynu mudaharaad iyo dad ku kicino caalamagubna maaha waxa weeye xidhiirkeena dibadda iyo ka nabadgelyaduba ee adduunku ma haysta laynkii loogu talagalay annagoon macaarid ahayn laakiin danta dalkeega waanu ka hadlinaa xaq baanu leenahayna wixii xuntino waa inaynu iyagana nidhahaa dee gacanna siiya wada shaqayntii iyo habkii ay doonayeen iyo hadda halala shaqeeyo dawladdii hore waxay waxay usoo sheegi jirtay oo intelligence inay sheegi jireen qaar aanay iyagu ogeyn oo etoobiya ogeen oo ingiriis ogeen oo c i da ogeen bay sheegi jireen oo ay ku heleen mudnaanta waa tay faysal aad baad umahadsanta waynu u degi doonaa arrimahaasi aynu wasiirka siino isagana codkiisa mudana wasiir haye runtii horta dee qofku waxa fiican wixii uu hubo iyo xaqiiq inuu ka hadlo faysal waxaan usheegayaa wuxuu yidhi waa arrin deg deg u dhacayay baa dee dawladda ingiriisku ay ka baxday waxaa kaluu barbar dhigay dawladda hadda xukuumadda dhisan xukuumaddii hore waxaan walaalkay faysal xusuusinayaa runtii inuu dee xog arrimaha ku saleeyo waxaanan u sheegaya horta u n staffkii dalka joogay hal qof kama bixin howlwadeenadii dawladda ingiriiska ee arrimaha amniga lagala shaqayn jiray iyo kuwii kalena qof baxay ma jiro way ku sugan yihin wali dalka marka haddii ay wax degdegi dhacayeen intii joogtay way joogaane horta way dhici lahayd weeye nabaddu waxaan leeyahay iyo nabad darradu day suma eega waa maalin iyo habeen oo kale wixii dhacay ee dawladdii hore waktigai xukunka haysay alla aan qandarin oo malihin dee nabadgelyada ilaahay baa ilaaliya runtii ilaahay baananu ku mahadinaynaa faan ka dhigan mayno waxaa dhacay de waktigii xukuumaddii hore qaraxyaa dhacay afduubiyaa dhacay dad ajaaniba baa la laayay waa maxay waxa uu faysal ku salaynayaa nabadgelyo darrada hadda maanta taagan iyadoo haba yaraatee wax dhacay aanay jirin halkee afduub ka dhacay halkee qof ajaaniba wax loogu geystay halkee wax ka yimaadeen wax dhacay ma jiraan wax ilaahay in lagu keenayna ma jirto marka runtii waxaan odhan lahaa dee wuxuu lama dhaliilo laakiin dhabta iyo xogtaa wax lagu dhaliilaa mucaaradnimaduna maaha dee wax kastoo wanaagsan oo la sheego in oppositekeeduna aynu qaadano marka waxaan odhan lahaa horta saaxiibkay inuu war raadiyo war kasta oo soo baxa oo ka yimaada cid aanu wada shaqayn aanu leenahayna taxadir bay loo kordhisaa warka dawladda ingiriiska kasoo yeedhay qaabka uu noogu soo gudbiyey waxaan idhi maanaan qaadan oo maanaan dee jeclaysan laakiin haddana waxaanu ku jirnaa taxadir in wax dhici karaan ilaa haddana wax dhacay ma jiraan oo aad bay nabadgelyada iyo amnigu dalku u sugan yahay waatay qodobna faysal waxba yuu ku celcelinin dalku waa dal dhismaya booliska waxbaa ka dhiman isteeshinada waxbaa ka dhiman laakiin dalku waa dal koraya kor ma u socdaa mise hoos buu socdaa waxaan qabaa inay kor uu socdo si wanaagsan u socdo waatay marka waxaan leeyahay ciidamada booliska ee baahida ku shaqaynaya ee uu faysal sheegayo inuu dhaliilo maayo waa inuu ammaanaa waanu arki doonaa talada markaad dabada ka joogto iyo markaad gudaha ka joogto waa kala laba intaanad ka bixin mudane wasiir qaabka ay dowladdu ee dowladdiinu uga jawaabtay ee mas-uuliyiin tiro badan baa ee dafiray oo yidhi waxba kama jiraan eh, hadalka ingiriisku soo diray ee sidoo kalena mudaharaad baa magaalooyinka laga sameeyey arrinkaasi lagu diidan yahay annaga xukuumad ahaan tallaabadanu qaadanay waxa weeye waa hal tallaabo waa sheegay dowladda ingiriiska waa dowlad aanu xidhiir soo jireena leenahay hawlaha amnigana naga taageerta oo aanu aada usoo dhaweynayno marka ilaa hadda inaanu xumaan kaga jawaabna xag shacab iyo xag xukuumadeed toona maanaan gooso waxaanu weydiisanay saaxiib aad muddo badan islahaydeen haddii wax idinka idin dhex maraan hal mar ma wada tuuri karay sida wanaagii badnaa ee dowladda ingiriisku ay u gashay somalilan baanu hayna marka waxaanu doonaynaa tan inaanu kala fadhiisano oo la kulano nidhaahno waa sireebay waxu dhaceen laakiin ku dhaleecayn mayno ta mudaaharaadka madaxweynuhu shacabka ayaa dareenkiisa muujinayay dareenkii shacabka muujinayana hal qodob buu ahaa wuxuu ahaa dalku waa nabade sidee nabadgelyo darre loogu tilmaamay marka madaxweynena ma abaabulin xukuumadina ma abaabulin madaxweynuhu wuxuu ka hadlayay oo khudbadsanadeedkii u akriyayay ama uu ka jeedinayay labada golo hortiisa waana khudbad historia markuu soo baxay maana dadka shacabka uu tusaayey nabadgelyada oo uu muddo shacabkiisii soo dhaweynayay hor tubnaa ee khudbadda dhegaysanayay ayuu si nabadgelyo ah u dhex maray dadkiisa iyagoo hareeraha ka socda waxay muujinaysay taasi nabadgelyada somaliland ka jirta faysalow marka waxaan ku odhan lahaa eh, dee mas-uul odayaasha reer somalilandna baa tahay inaad taa hambaliyeyso oo aada soo dhaweysaa bay ahayd oo aada maaragtay tidhaahdo waa tallaabo fiican marka shacabka iyo booliska toona dhaliili mayne somaliland nabad baa u dhisan baanu leena aad baad umaadsantaha wasiir haye faysal ciidamada somalilan een, horaad u ammaanto waxaad tidhi dowladdii hore sidan way ka fiicnaayeen marka ciidanka aad ku ammaanayso hore inay nabadgelyada uga shaqeeyeen oo ay heerkaa soo gaadhsiiyeen somalilan maantana aad leedahay tayo xumo iyo dirays la-aan iyo tirayaraan bay hawshii u qaban kari waayeen maxay tahay haddaad halkaa kala caddayso maya maya anuu marna marna booliiskeena teedii hore iyo tan dambaba tan har tan dambaaba dee wax kordhiso oo xoogaa wasiirku iga sheekeeye kordhiyeene booliiskeenu marna kumuu filneen marna daryeel may haysan ku filan ee wuxuu ahaa intelligence unitkeena ayaa effective ahaa ayaa markaa xoog laheed baan lahaa waata faysal marka hadalkaaga urursan waxaad leedahay een, hay-adaha sirdoonka iyo een, raadinta warka iyo xogta berigii hore adkaa oo haatan dabac ku Ah.
yimid masaase hadalkaagu waka exactly haka waatay een, aad baad umahadsan tahay haddii dhegaysta aad gooraha nagu soo biirtay waxaanu ku guda jirnaa barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo aanu maanta ku lafagurayno xaaladda amniga somalilan haddiise aanu barnaamijka hore ugu sii soconno wasiir een, doorashooyin baa ka dhacay somalilan waxaa la idinku dhaliilaa inay nabadgelyo xumo sameeyeen saylac in rabshado ka dhaceen boorama magaalooyin badan oo dalka oo ay caasimaddu ka mid tahay ilaa hadda xanaftii ka dhalatay lama daweynin sidaa darteed waxay keentay een, kala shaki iyo in degmooyinkii wada deganaaba ay dhibaata dhex taallo amniga saameyn xoog la miyaanay ku lahayn taasi doorashooyinkaa wixii ka dhashay idaan waxba ka qabanin lahad Een, walaal sahraay doorasho adag baa dalka ka dhacday Ee, sidii dee adduunyadoo dhami la socotayna waxay kusoo gabagabowday intii natiijada ka horreysay si nabadgelya dhammaan goobihii doorashada oo intaasoo kun oo goobood ahaa waxay uga dhacday si nabadgelyo ah goob dhibaata ka dhacdayna ma jirto Een, runtii dee faysal wuxuu ahaa raggii tartamayey waanu ugu hambaliyeyey ciidanka nabadgelyada in nabadii doo- maalintii doorashada iyo maalmihii ka horreeyaba la sugay laakiin maxaa dhacay waxaa dhacay natiijadii soo baxday ayaa dad badan qanac la-aan ku keentay qanacana dee waa wax adag oo bini aadanka inaad laabtiisa iyo nabadgelyo darradu waa kala laba markaa qanac la-aantii mas-uuliyiintii tartamayey ayaa qanac la-aantoodii waxay u adeegsadeen qaab qabyaalada oo keentay iska hor imaad oo iska horumaad keentay qabyaaladana runtii waa waxa maanta khatar ku ah qaran kasta oo dhisan weliba qaranka somaliland khatar weyn ku ah marka dhibta dhalatay waxa weeye iska hor imaad nagala hor yimi iyo cadho dadkii shacabka ay kala hor yimaadeen goobaha qaar ka dhalatay natiijo la diiday ama la faruugay oo nagala hor yimi hay-adii amniga dabadeedna ay de isku dhac ka yimaadeen marka runtii annagu dee wasaarad arrimo guud ahaan intaan doorashadu soo bixin waxaanu aan la gelin waxaanu samaynay barnaamij dheer oo wacyigelina in dadku ay ku qancaan natiijada commissionka loo igmaday uu ku dhawaaqo markaa tii may dhicin markii ka dambaysana runtii de xalalkii qaabab kala duwan oo badan baa noo xalinay oo ay kow ka tahay qaabka dhaqanku marka beel saluu galo beel ciidan laguma saari karo laakiin inaad beeshii la fadhiisato oo aad qanciso oo tabashadeeda dhegaysato weeye marka labadaa dhinacba waxbaanu u daweynay laakiin mushkilada jirtaa waxa weeye eedana ciddani waxa weeye mas-uul doorashadii hadhay oo guuldaraysay oo ku gabanaya qabyaalad oo beel dabada kasoo riixaya taasina waa dhib qarankan haysata oo shacabkana runtii aan uga digaayo oo ah cudur weyn oo aan dawo loo helayn marka dhibtaasaa jirte nabadgeliye darro dhacday ma jirin doorasho adag baananu qabanay ilaahay shacabkana guur buu ugu dhameeyey markaa midhihii guusha qabyaalad baa cunaysa waa aad baad umahadsan tahay wasiir waxaanu imanayaa guddoomiye ku-xigeenka baarlamanka beeshe maxamed faarax mudane guddoomiye maaha markii ugu horreysay ee doorasho laga qabto somalilan isla markaana ma aha markii u horreeyey ee mudaharaadyo wax lagu diidan yahay ama tabasho ay hogaaminaysaa ay ka dhacaan somalilan ee dad ku dhinto waxaa ka mid ahayd golaha wakiilada iyo xukuumadda mar ay xurgufi soo dhex gashay xukuumaddii hore madaxweyne daahir riyaale oo albaabada loo laabay golaha wakiilada mudaharaad shirgudoonkiinu ay hormuud ka ahaayeen ayaa shacbigu ka qayb galay dad baa ku dhintay waa la xaliyey ilaa hadda maxaa loo xallin la'yahay mudaharaadyadii dhacay iyo dadkii waxyeeladii soo gaadhay iyo xurguftii ka dhalatay natiijadii doorashada ka soo baxday horta nabadgelya waxba may dhicin waxaa natiijadii waa lagu qanci waaye dad baa ku qanci waaye natiijadii laakiin doorashaduna waxay doorasho deegaaneed oo ciiddaa ka badan oo qabiilaysan oo sag toddoba urur iyo xisbi ku tartamayeen oo qolo waliba doonaysa inay soo baxdo oo noqoto xisbi qaran laakiin xalkiibaa dheeraaday xalkiibaa arrintiibaa la xallin waxa kala weynaada hadda kii mudaaraadkii golaha wakiilada ee daariyaa la xiray golaha alla furaa laysku haystay kalihina waa la furay dadkii ka laba qof baana ku dhintay laysuma qiyaasi karo taa iyo iyo tamaanta dhacday taa qabyaalada kuma jirin qabiil qabiilna laysuma haysana waxay haystay golaha wakiilada iyo iyo dawladii baa ishaystay waxa weye xalkiina waa la hayaa de waxay odayaa la socoto in ilaa maalintii waxaasi dhaceen intaa waxa weeye shirar baa lagu jiray dawladdu waa ka howlgashay salaadiin odayaal cuqaal waxgarab beelihii wax soo gaadheen waxaa leeyahay toban ilaa labaatan shir oo in madaxtooyada ka dhacay oo odayaasha beelaha kasoo jeeda iyo salaadiintu ay wada kulmeen intaana laga wada hadlayay sidii loo daweyn lahaa wixii dhacay aad baad umahadsan tahay mudane baashe booba yuusuf ducaale isla su-aashaasi ko marka ugu horeysaa qaabkii dawladdu ay u gashay arrintan ingiriisku mid qurux badan ma ahayn dawladda mas-uul baa u hadlay mas-uulkaasunba hadalkeeda bixiya guddoomiyaha baarlamankaa ka hadlay ku-xigeenkiisaa ka hadlay wasiirka arrimaha dibaddaa ka hadlay ka amnigaa ka hadlay waxaasina maaha dhaqan dawladnimo horta marka ugu horeysa soo ay sururiso midda labaad ee dhaabada ka dhigaya waxa weeye hay-adda sirdoonka ee qaranka ee somalilan inaanay u hawlgelin sidii kuwii hore u hawlgeli jireen taana hoostaan ka xariiqaya ta saddexaad waxa weeye cabdiraxmaan tuur laga soo bilaabo oo dawladdii ugu horreysay madaxweyne ka ahaa ilaa madaxweyneha maanta joogaa siinayo horta waa wada annaga annagaa leh midna anagu ma lihinoo nama xigo midna nagama durugsana taasina waa mid ta saddexaad ee kusoo xidhaya waxa weeye sheekadan aad ka sanqadhisay ee ah wixii xanas iyo xadaafiir wixii ka dhashay doorashadii dhaqan baanu lahayn dhaqan islaameed baanu lahayn mid soomaaliyeed baanu lahayn mid s n m baanu lahayn mid somaliland baanu lahayn tabashadu hadday raagto oo qofku in badan wax tawdo turxaan aan tirmayn baa ka dhalata ma ka hadlayno beel haddii wasiirka arrimaha dibad gudaha ama baasha ay beel ka hadlayaan kama hadlayno beele may gelin doorashooyinka magac acjaab baanu ku galnay afka lagama dhowray waa xaqsoor saylac wasiirku intaasoo maalmood buu joogo turxaana muddaweeye u joogo ama ha ku guulaysta ama ku guulaysan laakiin tii saacadihii uu ku lumiyey tamartii uu ku lumiyey ayaa ka markhaatiya inuu werwerkahayay werwerka werwerkiisii baa looga baahan yahay xaqsoor iyo hargeysa iyo waxa yaalla iyo taageerayaashiisii ma aha beela kama hadlayno kama hadlayno suldaan hebel waxaa laga hadlayaa waa xasan ciise jaamac oo guddoomiyaha caqsoora shalay madaxweynuhu baarlamanku ka hadlayey wuxuu hambeliyey gabooshe wuxuu hambeliyey gaafadhi wuxuu hambeliyey ismaaciilyada sabab xasan ciise looga tago xasan ciise hadduu idhaahdo doorashadii maan aqbalin waxa taalla xasan inta lasoo fadhiisiyo in lagu yidhaahdo maxaa doorashada aqbali wey xasan gar baabuu yeelan kala inaan doorashada aqbalin xasan muddaduu ka weya sodakeygii maha soo raargiisa maaha soo lagama hadli karo marka aniga waxay la tahay haddii la wada hadli waayo wadahadal buu wax ku bogsadaa wadatashi buu wax ku bogsadaa marka aniga waxay la tahay aan wada hadalno waa aan heshiino ma jirto oo yaynaan odhan oo yaynaan odhanin oo yaynaan ku celcelin nabar u baahan in la bogsiiyo oo cafeefta laga biiyo oo gulaadka hoose iyo mililka la gaadho yaynaan xanaf ereyo kale oo kusii biirinaya aad baad umahadsan tahay boobe wakti yar baa inoo harsan laba qodob oo muhiimina miiska inoo yaalaan haddaan toos u galno markaa labada su-aalood oo inoo harsan mid kamida oon wasiirka ku bilaabo wararka dibadda ka imanaya iyo kuwa gudaha ka imanayaba waxaa jira dayro laga qabo ururkii al-shabaab ee lagu jabiyey koonfurta soomaaliya inay u jabeen dhinaca waqooyiga somalilan waxaa laga dayrinayaa inay soo galeen gaar ahaan dhinaca bariga wasiir arrintaasi maxaad kaga jawaabaysaa walaal horta runtii qodob yar baan ku noqonayaa waa koobayaa doorashadii tabashaa ka dhalatay tabashadan waa qodob waa natiijadii dad saroogsan waxaa u furan inay sharciga muraan oo dee dacwoodaan laakiin go-aankii maxkamaduba uu soo baxay iyagoon dacwoon markaasi wadka natiijo weli la saroogsan yahay macno badan male qodobka dadkii wax gaareen horena waa noola xidhiidhnay waa la xidhiidhaynaa waa daweynay waa kuwii dhintay waa ka xunnahay ciidan iyo shacabba labaduba waa dad shacabkii wax ka noqday marka taayada garowshiiyo iyo khalad dhacay inay tahay waa qirayna laakiin wixii natiijo doorasho ku saabsani wadadeedii bay martay kusii celcelinteeduna maanta qiimo badan ma leh mas-uulka weli urur dhacay magaciisa sheeganayaana xikmad badan u tari mayso marka waxaynu odhan lahayn taa aynu nabadda iyo wadadhiska qaranka uga gudubno ta al-shabaab al-shabaab waxaa hubaala in lagu jabiyey koonfurta soomaaliya waxaanay ahayd dee ummad ummadda un ka timi marka taxadirkeeda waxaanu leenahay inay inagu soo baahi karaan oo had iyo habeenba howlgal baanu ku jiraa taxadir baanu leenahay wardoon baanu leenahay si fiican u shaqeeyo oo dadaala marka runtii waxaanu taa kaga jiraa dagaal baanu kula jiraa inaanay suurtagal noqon inay al-shabaab inagu soo guurto oo dalka wax gaadhsiiso runtii waxay al-shabaab ka faa'iidaysataa goobaha aan maamulku jirin waxaynu ognahay goobaha maaragtay dee somaliland xuduudeeda ka mid a oo laakiin aan maamulku gaadhin oo abariga sanaag xiga xuduudda aynu la leenahay puntland oo puntlandna dee xadkeedia in halkaa dee ay isku urursanayaan xubno al-shabaaba oo kasoo hajiray koonfurta soomaaliya taana si weyn baanu wada soconaa waxaananu rajeynaynaa guud ahaan puntland iyo somalilandba inaanu ka wada shaqeyno waayo labada dalba waa u cadow dhismaha xarumo cusub ama saldhigyo cusub oo shabaab halkaa ka samaysataa marka taa taxadirkeedaanu qabnaa runtii dee howlgallo aada u ballaadhanna waanu qabqabanay laascaanood ilaa sideed qof oo dee hubaysan baa lagu qabtay oo falelna fuliyey qaarna gacanta kula jiraan halkan oo kale dad badan baa hariya habeenba la qabqabtaa marka ma soo bandhigno waxanaanu qabanay ma ninaacno waayo waa mas-uuliyadeedi oo howlgalku laakiin waa joogto taa taxadirkeedana waa leenahay insha allah ilaahay sharkoodana haynaga hayaanu leen waata wasiir marka intaanad ka bixin waxaa jiray hadal warbaahintana aad ka sheegtay baarlamanka somalilandna aad hortiisa ka sheegtay oo ah inaad cafis u fidinaysaan dadka reer somalilan ee ku jiray al-shabaab adoo welibana carabka ku adkeeyey dhalinyarada marka miyaanay fursaddaasi ka faa'iidaysan karin dad badan oo somalilan u dhashay oo shabaabka ku jiray oo aanay sidaa ku iman karin iyagoo damaanad adiga kaa haysto wasiirka arrimaha gudaha walaa dhalashada somalilan kumaan koobin laakiin waxaanay dadka caruurta ah ee la duursaday ee waalidiintood ay ka howlgalaan xubnaha somalilan ee u dhashay ee al-shabaab ku jira waxaa ku jira hogaamiyayaal waaweyn ama hogaamiyeyaasha ugu caansani waxay kasoo jeedaan somaliland ciddii dunida dembi ka gashay marnaba cafiyi mayno laakiin sida dee adduunyada ama soomaaliya ama meel kasta ka dhacdo waxaa jira dad dhalinyaro ah oo aan garaadkooda ku filayn waalidkoodna garab socdaan inay gacanta kasoo qabtaan goobaha al-shabaab ay ka howlgalaan oo runtii aan caqligoodu qaan gaarin wax dembiyana aan geysan kuwana ujeednaana waa kuwa ee maaha dadka dee ku aanbaxay runtii fogaanshaha iyo dee dambiilenimada iyo dee hogaaminta al-shabaab marka labada waa kala saaraynaa aad baad umahadsan tahay faysal cali waraabo n n hadalkaasi u dambeeyey khatarta shabaab ay somalilan ku keeni karto iyo in farxadkoodii ay soo galaan somalilan haddaad soo koobtaad oo aada iyo aada jawaabta u koobaya arrintan aad iyo aad baa adduunka u sheegaa shacbiguna wuu sheegaa dad badan baa yidhaha waxaanu aragnay dad badan oo kismaayo lagu arki jiro oo shabaabta ay sheegaan shacbiguna laakiin waxaa ka muuqata inay dawladda nimanka tahay waxa riyaalatia dalka ka taagan ba ay iyagu ka indhaqarsantahay baad moodaa saa uu sheegay dhul badan baan maamulku gaarsiisanin buwa horlaan u gaarsiisna marka waxaan kula tan lahaa dawladda magaalada madaxweyne siiraanyo arrimahan ina hor yaalla waxay u baahan tahay inan gudaheena hagaajino oo aynu kuwaa tabanaya wax xaqsoor iyo kuwaas saylacba in dadka la mideeyo guux badan baa jiro oo ummadda reer soomaliya dhexdeeda ka taagan guuxa waxaa looga jeedaa madaxweyne siiraan waxaa looga soo fadhiyaa inuu dadkiisa mideeyo uu dadka kalsoonidii dawladnimadu way yaraatay lagu qabay kalsoonidii dawladdiisa lagu qabay inuu kalsoonidii shacbiga reer somaliland soo ceshado ayaa looga fadhiyaa waata aad baad umahadsantahay gabagabadii baynu imanaynaa boobe yuusuf ducaalaan ku hormarayaa mudane boobe maxay arrintani saameyn ku keeni kartaa somalilan maxay ku keeni kartaa dawladda ingiriiska oo martigelinaysa shirka wadahadalada ee soomaalida u qabanayso bisha may dawladda ingiriiska horta waa dawlad guudaho ilamaha waxaan imika dhacay iyo jawaabtan danab kukaca ee aanu ka bixinay inay wax badan yeelayaan midda kale shirkii soo ururi dhacay labiyo tobankii iyo kan saddex iyo tobanka may dhacaya waa shirar caalami oo qorshaysan oo sidooday u dhacayaan somaliland miyay ka qayb qaadan doontaa mise kama qayb qaadan doonto waa arrintaalla waxaa jeclahay inaan hadalladeedu kusoo koobo hadal duur oo ahaa maxkamadii way furantay oo natiijadii waa lagu dhawaaqay somaliland maxkamadna iskuma muquuniso codna iskuma muquuniso somaliland way wada hadashataa way wada hadashaa oo way wada tashataa ilaa imika kiisas birayska iyo maxkamadaha yaallaa lagala baxayo dadka dibadda ku dhamaystaan waa mid horta waa dhaqankeena aynu kusoo caanamaan midda labaad waxa weeye al-shabaab haddii ay dhibaata kasoo gaadhay koonfur wax la yaab le maaha in qofku naftiisa la cararo ama uu meel kale uu tago marka annaga dumadooda waxay saaran tahay ilaahay marka labaad ee xigana waxay saaran tahay shacbiga wuxuu ka hadlayay faysal saldhigyadoo yar iyo briskoo yar iyo waxaynkaasa amniga somaliland waxaa gacanta ku hayaa waa shacbiga somaliland intaasaan kaga baxaya aad baad umahadsan tahay waxaan siinayaa hadal kooban baashe maxamed faarax wax ama shirka ha noqdo lame lagu samaynayo wax caaqib xumo ku keenaya maaha haddana sidaa wasiirka daahunku sheegay waa waa laga wada hadlayaa adise waa la isugu tegayaa ra'yi waxaa la isdhaafsanayaa un waa garnacsi laakiin ma qabo mid keenaysa dhibaato cilaaqaa somaaliya iyo ingiriiska u keenaysa ma aha aad baad umahadsan tahay gabagabadii waxaan siinayaa wasiirka arrimaha gudaha somaliland mudane duur annaga waxa nala gudboon mar kasta war iyo war la-aan inaanu nabadgelyada iyo dee cabsida jirta aanu si taxadir leh oo awoodayada aanan waxba kala hadin hay-adaha amniga hadday wardoon tahay iyo hadday tahay hay-adaha amniga ilaaliyo ciidamada kala duwan waxaanu dalka gelinay heegan buuxa sidii nabadgelyada loo sugi lahaa si ka sarreysa sidii ka horreysay nabadgelyada guud baanu sugaynaa si gaarana cabsidaa gaarka ee ku wajahan dadka aanu wada shaqaynta u leenahayna in goobahooda iyo xarumaha dawladda si gaaran amnigooda loo sugo waa waajibna saaran weeye marka nabadgelyada iyada cidna abaal kaga dayni mayno inaynu nabadgelyada ilaalinaa mar waa waajibna saaran ilaahayna waxaanu rajeynaynaa inay guul loogu dhamo
aad iyo aad baad umahadsantihiin dhammaantiinba barnaamijkeennii faaqidaada toddobaadka waanu ku eegaynay amniga somalilan oo ay ka qayb galayeen wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga somalilan maxamed nuur caraale duur guddoomiye ku-xigeenka baarlamanka somalilan baashe maxamed faarax guddoomiyaha xisbiga u ciid injineer faysal cali waraabe iyo wasiirkii hore ee warfaafinta boobe yuusuf ducaaleh intaasi ayaannu ku soo gebagabaynaynaa intaaynu mar kale kulmaynana waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo